haatana kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduley iyo caashi ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan barnaamijka waxaan idinku haynaa dhegeystayaal heeso aad ka heli doontaan heesta ugu horreysa waa damac waxaa wada qaadaya axmed cali cigaal iyo faadimo cabdulaahi maandeeq
durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ibnuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini durdurkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ibnuqu haddaad tidhi u dulqaadan maaye ha igu daalini guraad dhiiranayda galay diricsanayda maantana ku daabarto dambaa ku run sheegti
garaad dhiiranayda shalay diricsanayda maantana ku daabartu dambaa ku runshiigtayna ruuxi qaadaba rayn baa u yaali weligdigashadaadiyo dhow dhaafka caashaqa iibutuuxas kuutii haygu daalinisa midhayra ruuxi qaadaba rayn baa u yaali welidigashadaadiyo dhow dhaafka caashaqa iibutuuxas kuutii haygu daalinisa midh
dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkanna waa aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin shaafici cali maxamed iyo aamin cali maxamed cabdiraxmaan shiine iyo sidoo kale ibraahim ciise maxamed iyo suure maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye cabdi maxamed diiriye dhammaan dadkani oo kala jooga daafaha caalamka waxay hambalyo aroos oo farxad leh u dirayaan shiine cali baanday iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi amoon cabdiraxmaan oo ku aqalgalay magaalada burco ducada waa xaggiina baa la yidhi waxaan ugu ducaynaynaa lamaanahaasi in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo
marnaba may gumaysanine dhacaloy marnaba may gumaysanine iga goohooy gantaana iga goohunooy gantaana garan maayo xaygubeen garan maayo xaygubeen gartayo iga walaaday gacaltooyadii garan waydayo waad gees martee caqligaanad gelin nafsiga gudaa ou ku garaaf socdaa gacaloy marnaba hay gumaysanine gacaloy marnaba hay gumaysanine iga goo goo goo gantaana garan maayo xaykubeen garan maayo xaykubeen gartayo iga wallaaday kubeen
dhambaalkana waxa uu noogu yimid daahir maxamuud muuse iyo siciid xuseen nuur nimcaan cabdulaahi maxamed axmed xasan sheekh iyo cabdifataax shiradiine iyo nasteex siyaad cali cabdisamed ismaaciil cali iyo aadan faarax farasle iyo farxiye maxamed xasan iyo nimco cabdiraxmaan yaasiin caaliya cabdikariim carab iyo fatxi maxamed yuusuf dhammaanna waxay hambali u dirayaan sayid cali siciid samatar iyo zahro bashiir mahad oo meerkooda uu ka qabsoomay laascaanood waxayna leeyihiin ha idin horseeda guur qeyr qaba aamin ibraahim bal inoo raaci heesta kale ee dhegaystayaasha aanu hayno toddobaadkan heesta ah saddexaad in dhegeystayaasheena usoo qabanayno waa wehel caashaq waxaa qaadaysa seenib ege
kule aniga caashaq wehelkaygi wiyeel wilayga beeriyo wadnaqaygi wiyeel wale aniga caashaq wehelkaygi wiyeel wilayga beeriyo wadnaqaygi wiyeel wixii eed ka sheegtanaa iskumaba wanaagsan wixii eed ka sheegtaa iskumaba wanaagsan warnana madax mari karo ayoho yala ayoho huyelo huyelo huy Thank you waxyaa jirkaygaada dawadiisa weyaan wale aniyo caashaqo wacaad baanu leenay waxyaa jirkaygaana dawadiisa weeyaan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan wadartii ka cabatana iskumaba wanaagsan warna numa dhex mari karo
dhambaalkanna wuxuu naga soo gaaray sharmaarke shariif cabdulaahi iyo cabdikhadar shariif daahir muxyidiin busuri shariif axmed iyo aadan bashiir shariif axmed iyo axmed shariif maxamed fuuri iyo sidoo kale cabdulaahi shariif cashir saxane shariif daahir iyo cabdiyare shariif cashir iyo dhammaan baa layidhi dhalinta reer harleedi waxay hambaliyo u dirayaan iyagoo isku duuban maxamed shariif cabdi madoobe iyo aamine shariif mukhtaar oo arooskoodu ka dhacay d d s i oo aad tahay gaar ahaan baa layidhi harleedi waxay leeyihiin isku waara obad khayr qaban ah rabbi ha idinkala siiyo aamiin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray cabdi cali sheekh cali oo joogay johannesburg koonfur africa waxaanuu jecel yahay inuu halkan ka salaamo wuxuu yidhi ugu horreyn hooyaday macaan maryan maxamed jaamac maxamuud sheekh cali iyo khatro sheekh cali safiyo sheekh cali cadno sheekh cali muresi sheekh cali iyo cabdulqaadir sheekh cali saciid sheekh cali sucdi sheekh cali iyo cabdulaahi sheekh cali iyo deeqo sheekh cali iyo felis sheekh cali cabdicasiis sheekh cali sacdiyo sheekh cali jamiilo sheekh cali waxaan filayaa dhammaantoodba inay ku dhegeysanayaan dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan bahda barnaamijka hambaliyada iyo heesaha baa la yidhi taaniyada aroos oo wacan waxaa diraya baa la yidhi hooyo siciido sheekh aadan iyo liibaan aadan xasan iyo xaaskiisa iyo suleymaan xasan baruuke iyo xaaskiisa iyo cabdiweli faarax barre iyo xaaskiisa salmo maxamed cabdulaahi iyo hooyo faadmo salaad iyo nimco xasan daahir xaawo xasan daahir raxmo xasan daahir maymuuna macalin xuseen iyo caruurteeda iyo hodan cabdi cali iyo saygeeda cabdi ibraahim malaaq iyo cabdulcasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo aadan bashiir iyo siciid bashiir dhammaan asxaabtani waxay tahniyada aroos oo farxad leh u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda baa la yidhi ugaas xasan manuur cali iyo afadiisa samiiro isaaq geedow oo arooskooda uu ka dhacayo tuulada shanqolow oo ka tirsan degmada baardheere ducada waa v o baa la yidhi waa tahay waxaan leenahay arooskaasi allaha ka dhiga midkii barakooba ubad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waxaa noo baaqayaa hooyo saciido sheekh aadan iyo ilhaan aadan xasan liibaan aadan xasan iyo xaaskiisa iyo suleymaan xasan baruuke iyo xaaskiisa iyo cabdiweli faarax barre iyo xaaskiisa cabdiweli faarax barre iyo xaaskiisa iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo hooyo faadimo salaad iyo nimco xasan daahir xaawo xasan daahir iyo raxmo xasan daahir maymuuna macalin xuseen iyo caruurteeda hodan cabdi cali iyo saygeeda cabdi ibraahim malaq iyo cabdicasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo aadan bashiir iyo saciid ah, bashiir dhammaantoodna waxa ay taaniyad gaarsiinayaan ugaas xasan manuur iyo samiiro isaaq gedow oo arooskoodu uu ka qabsoomay tuulada shanqolow oo ka tirsan degmada baardheere waxaan leeyihin ducadu waa xaggeena allaha ka dhiga arooskiina mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqa heesta afraar noo soo qaba caasho heesta afraad ee barnaamijkan idiin cayaaraynana waa
dadka waa igu diimay eedda qonaa lay mooday dadka waa igu diimay hadda qonaa lay mooday dugsigaygina diiday diinkii aan baranaaye duurka maanu kacaa dugaata maa idiley mase waadi daaweyn haddaan duloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa umise waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa imise waan ka durkaa deeq wixii dalka yaallo dahabiyo duunyo deeq wixii dalka yaallo ha dahabiyo duunyo anigoo kula dooni ha adigaa iga diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waadi daaweyn makaan dulooba dartaa ee dabka maan ku dhacaa haa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa
barnaamijkeena hambalyada heesaana waa naga intaas waxaa idiin soo wada jeedinayay anigoo ah ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dadaalkaygii maa diiday dabcigaa maa doormay dib inaan wada daahno hadda macaaga ma diiday duurka maanu kacaa dugaagta maa idiley mase waa didaawe daan biloobi kartaa ee dabka maan ku dhacaa haa mise waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa ee mise waan ka durkaa damiin anaa waxu doontay dabaal anaa oo la daahay damiin anaa waxu doontay dabaal anaa oo la daahay dudun anaa u dacwooday dawaan anaa isku dayey duurka maanu baxaa dugaagta maa i dilay mase waa didaaway daan duloobi dartaa ee dabka maan ku dhacaa haa mase waan ka durkaa haa dabka maan ku dhacaa iyo mase waan ka durkaa
intaas haddii aan kaga gudubno heestii dabka maan ku dhacaa codkii allaau naxariista axmed shariif iyo barnaamijkai hambalyada iyo heesaha